wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa magaalada hargeysa ee caasimada somalilan kusoo bandhigtay cilmi baaris ay sameysay hay-adda fara foundation kana sameysay dugsiyada barbaarinta qalinqabadka ee deegaanada somalilan kulanka lagu soo bandhigayay cilmi baarista dugsiyada barbaarinta qalinqabadka ee deegaanada somalilan ayaa waxaa ka qeybgalay wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan madaxda hay-adda fara foundation iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay bandhiga cilmi baarista cabdicasiis cali axmed oo kamid a mas-uuliyiinta hay-adda fara foundation ayaa faahfaahin ka bixiyey cilmi baaristan iyo natiijada cilmi baarista ay sameeyeen qorshe waxa weeye waa cilmi baaristii koowaad ee nooceeda ah ee laga sameeyo waxbarashada ubadka ama barbaarinta laga sameeyo somalilan waxaana loogu talagalay in ay noqoto cilmi baaris waxa kasoo baxay natiijada kasoo baxda la daabici doono oo lagu daabici doono top journalistka ama journaalada caalamiga ee cilmi baarisyada adduunka lagu daabaco waana mid aynu doonayno natiijada kasoo baxda in ay noqoto natiijo miradhal ah oo wax badan tari doonta barnaamijka barbaarinta oo guud ahaan somalilan iyo wadamada sabsaxaran africa ay ku hooseeyaan runtii hordhaca guud ee kasoo baxay cilmibaaristan waxa weeye inaynu aragnay si scientifically ah ama statistically speaking aynu aragnay in barnaamijka barbaarintu uu saameyn toosa oo wanaagsan uu ku leeyahay koritaanka maskaxeed iyo waxbarashada caruurta wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan ismaaciil ducaali yuusuf ayaa hay-adda fara foundation ku ammaanay dadaalka taageerada waxbarashada ay la garab taagan tahay caruurta somalilan
arrinka laga soo dhawaajiyey waxaa weeyaan waxaa xukuumadda wadan ee wada jira waxqabad ka go-an in la kobciyo la koriyo researchka waxayna ku jirtaa qorshaha xukuumadda in waxyaalaha researchka ah mar kasta kor loo qaado barnaamijkaas oo barbaarinta oo ka midaba magacyada wasaaradda waxa weyaan wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo syniska marka barbaarintu waxay ka mid tahayba dee magacyada cusub horena u jiri jiray laakiin muddo dhexdaasa ka dhex baxay laakiin iminka dib loogu soo celiyey inay barbaarintu ka mid noqoto wasaaradda waxbarashada taasina ay markaa ay tahay aragtida ay ku shaqaynayso xukuumaddani waan idinku hambalyeynayaa faro inay dee mashruucan ay muddo waday oo ay dee muddo kusoo jirtay iminkana uu meel fiican marayo hay-adda fara foundation ayaa inta badan gacanta ku haysa xarumaha barbaarinta ubadka yaryar waxaana ay kaalin muuqata ku leedahay horumarinta waxbarashada somalilan